taariikhdii labaad cutubka soddon iyo labaad oo waxyaalahaas iyo aaminnimadaas dabadood waxaa yimid oo dalka yuhuudaa soo galay senxeriib oo ahaa boqorkii ashuur magaalooyinkii dayrka lahaana ayuu weeraray wuuna ku tala jiray inuu iyaga qaato xisqiyaahna markuu arkay in senxeriib yimid oo uu ku tala jiray inuu yerusalem la diriro ayuu amiiradiisii iyo raggiisii xoogga badnaa kula tashaday in la wada owdo ilaha biyaha ah oo magaalada dibaddeeda ku yaal oo iyana way caawiyeen sidaas aawadeed waxaa isu soo uruuray dad badan wayna wada owdeen ilihii biyaha ahaa oo dhan iyo durdurkii waddanka dhex mari jiray oo waxay is yidhaahdeen bal boqorradda dalka ashuur intay yimaadaan maxay biyo badan u helayaan markaasuu isdhiirogeliyey oo dhisay derbigii dunsanaa oo dhan oo kor u gaarsiiyey tan iyo munaaradihii wuxuuna dhisay derbi kaloo debadda ah oo xoogeeyey milo ku dhex tiil magaaladii daa'uud oo sameeyey hub dagaal iyo gaashaamo fara badan oo taladii dadkana wuu u dhiibay saraakiil dagaalka yaqaan oo dhammaantoodna wuxuu ku soo wada urursaday meeshii bannaaneed oo magaalada iriddeeda u dhoweyd wuuna dhiirogeliyey oo ku yidhi xoog yeesha oo aad u dhiiranaada ha ka cabsannina hana ka qalbi jabinna boqorka ashuur ama ciidanka faraha badan oo isaga la socda maxaa yeelay waxaa inala jira kuwa ka badan kuwa isaga la jira isaga waxaa la jira binu aadmi laakiinse innaga waxaa inala jira oo ina caawiya oo dagaaladeenna inoo dirira rabbiga ilaaheenna ah oo dadkiinna waxay isku halleeyeen erayadii xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuuda oo waxyaalahaas dabadood ayaa senxeriib oo ahaa boqorkii ashuur joogay laakiish horteeda oo xooggiisii oo dhammuna wuu la jiray oo wuxuu addoommadiisii u soo diray yerusalem ilaa xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuuda iyo ilaa dadkii yahuudaah oo yerusalem joogay oo dhan oo wuxuu ku yidhi anoo ah senxeriib oo ah boqorkii ashuur waxaan idinku leeyahay qalcadda yerusalem waa idinka ku sii jiree bal yaad isku hallaynaysaan warsow xisqiyaah idinma sasabin si aad gaajo iyo harraad ugu dhimataan isagoo leh rabbiga ilaaheenna ah ayaa inaga samata bixin doona gacanta boqorka ashuur war xisqiyahaasu sow ma ahaa kii wada baabi'iyey meelihiisii sarsare iyo meelihiisii allabarigaba oo dadkii yahuudaah iyo yerusalemna sow kuma uu amrin oo kuma odhan idinku waa inaad meel allabari oo keliya horteeda ilaah ku caabuddaan oo isla taas korkeedana waa inaad fooxa ku shidaan war miyaydan ka warqabin aniga iyo awowayaashayba wixii aan ku samaynay dadyowga dalalka deggan oo dhan war quruumaha dalalka deggan ilaahyadoodu miyay sinaba u awoodeen inay dalkooda gacantayda ka samata bixiyaan oo quruumihii awowayaashay ay wada baabi'iyeen ilaahyadoodii oo dhan keebaa awooday inuu dadkiisii gacantayda ka samata bixiyo haddaba ilaahiinnu sidee buu u awoodaa inuu gacantayda idinka samata bixiyo haddaba sidaas daraaddeed xisqiyaah yuusan idin khiyaanayn oo yuusan sidaan idiin sasabin hana rumaysannina waayo innaba ma jirin quruun ama boqortooyo ilaaheedu awooday inuu dadkiisa ka samata bixiyo gacantayda iyo gacantii awowayaashay toona haddaba ilaahiinna sidee buu gacantayda idinka samata bixin doonaa oo addoommadiisiina waxay ku sii hadleen war badan oo ka gees ah rabbiga ilaaha ah iyo addoonkiisa xisqiyaha ahba oo weliba wuxuu kaloo qoray warqado uu ku caayayo oo wax kaga sheegayo rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo wuxuu yidhi dalalka quruumaha deggan ilaahyadoodii oo dadkoodii gacantayda ka samata bixin waayey sidoodii oo kalaa ilaaha xisqiyaahna dadkiisa gacantayda uga samata bixin waayi doonaa oo iyagoo afkii yahuudda ku hadlaya ayay cod weyn ugu dhawaaqeen dadkii reer yeruusalaam oo derbiga kor joogay inay iyaga cabsiiyaan oo ay wareeriyaan si ay iyagu magaalada u qabsadaan oo waxay ilaahii yeruusalaam uga hadleen siday uga hadleen ilaahyadii dadadka dunida kuwaasoo ah wax dad gacanta ku sameeyey markaasaa boqor xisqiyaah iyo nebi isaaciyaah oo ahaa ina aamos u tukadeen xaalkan aawadiis oo waxay qaylo gaarsiiyeen samada markaasaa rabbigu malag soo diray kaasoo xeradii boqorkii ashuur ku wada laayay raggii xoogga badnaa iyo hoggaamiyeyaashii iyo saraakiishii oo dhanba sidaas daraaddeed isagoo ceebaysan ayuu dalkiisii ku noqday oo markuu gurigii ilaahiisa galay waxaa halkaas heef kaga dilay wiilashii uu dhalay sidaasuu rabbigu xisqiyaah iyo dadkii yeruusalaam degganaaba uga badbaadiyey senxeriib oo ahaa boqorkii ashuur gacantiisii iyo gacantii kuwii kale oo dhanba oo iyagiina dhinac kasta wuu ka ilaaliyey oo dad badan ayaa rabbiga yeruusalaam ugu keeneen hadiyado oo xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaahna waxay u keeneen waxyaalo qaali ah sidaas aawadeed markaas intii ka dambaysay ayaa isaga loogu sarraysiiyey quruumaha oo dhan hortooda oo waagaas ayaa xisqiyaah bukooday oo geeri buu u dhowaaday markaasuu rabbiga baryey oo isna intuu la hadlay ayuu calaamad u sameeyey laakiinse xisqiyaah wanaaggii isaga loo sameeyey mahadkama celin waayo qalbigiisa ayaa kibray sidaas daraaddeed isagii iyo dalka yahuudaah iyo yeruusalaamba carow baa ku soo degtay habase ahaatee xisqiyaah wuu is-hoosaysiiyey oo kibirkii qalbigiisa wuu ka soo noqday isaga iyo dadkii yeruusalaam degganaa oo dhammuba sidaa daraaddeed caradii rabbigu iyaga kuma ay soo degin wakhtigii xisqiyaah haddaba xisqiyaah wuxuu lahaa maal aad iyo aad u fara badan iyo sharaf oo wuxuu samaystay qasnado lagu xareeyo lacag iyo dahab iyo dhagaxyo qaali ah iyo unsi iyo gaashaamo iyo cayn kasta oo weelal wanaagsan ah oo guryo wax lagu kaydiyana buu u samaystay wixii badnaa ee ahaa haruur iyo kamri iyo saliid wuxuuna samaystay xeryo lagu xareeyo xayawaan cayn kasta ah iyo xeryo ari oo weliba wuxuu dhistay magaalooyin oo wuxuu urursaday ido iyo lo' fara badan waayo rabbigu wuxuu isaga siiyey maal aad u badan oo xisqiyahaas qudhiisa ayaa awday biyihii giixoon ishoodii sare oo wuxuu hoos ugu soo toosiyey magaaladii daa'uud dhankeedii galbeed oo xisqiyahana wuu ku liibaana shuqulladiisii uu sameeyey oo dhan habase ahaatee markay amiiradii dalka baabilon isaga cid ugu soo direen inay soo haybiyaan waxa uu yahay yaabka dalkiisa lagu dhex sameeyo ayaa ilaah isagii uga tegey inuu tijaabiyo oo ogaado waxa qalbigiisa ku jira oo dhan haddaba xisqiyaha faliimihiisii kale iyo camalladiisii wanaagsanaa oo dhamm waxay ku qoran yihiin waxyaalihii la tusay nebi isacyaah oo ahaa ina aamos kuwaasoo ku yaal kitaabkii boqoradda dalka yahuudaah iyo dalka israa'iil oo xisqiyaah wuu dhinta oo la seexday awowayaashiis oo waxaa isagii lagu aasay meesha laga fuulo qabuurihii farcanka daa'uud oo dadkii yahuudaah iyo dadkii yeruusalaam degganaa oo dhammuba isagii bay sharfeen markuu geeriyooday oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii manaseeh